barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha oktoobar waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caash sacuud iyo hanoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ahaan jirin dhallinyaraha ahaan jiray darbijiif oo haatan horumar ballaaran ka gaaray waxbarashada waraysi ayaanu idinka haynaa maalin maalmaha ka mid a anoo cabsan oo daroogada iyo waxaa isticmaalaya meeshaan mid baan isku feedhnay kii dhalu qaatay uu madaxu igaga dhuftay anna mindi waxaanu mindi carabiyaan watay mindi carabidii waan ku dhuftay marka anigii isagiina islaa cisbitaalka weyn baa nala geeyey markaan saa u soo baxnayna isla markiia gacantaan isu dhiibni oo ay saxfinni hadda kulaashkaan dhigtaa qur-aankana waa dhammeeyey goordho ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyaro gaalkacyo ka hirgeliyey goob lagu xanaaneeyo carruurta marka waxaan ku tashanay oo istusnay ciyaalka gobolka iyaga kasoo baxay maadaama aan nahay dad gobolka u dhashay ayna noo muuqato baahidii gobolka aysa jirin in cid ku fargarayn kartaana inaan isku dayno wixii gobolka aan ka qaban karno ra'yiga iyaguna tusay inaan ku badbaadino ciyaalkaas akhlaaqiyaadkooda iyo diintooda iyo tarbiyadooda iyo caqiidadoodaba sidoo kale dhinaca heesahana barnaamijka kama tegin
axmed cali gaaligasiib gantaala iyo caasha yidhi goordhooyin heestaasoo dhammaystiran dhegaystayaasha oo haynaa sheekooyinkaas xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaynu barnaamijka kusoo qaadan doonaa marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
niman hubaysan oo la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin al-shabaab ayaa weeraray guryo ku yaala magaalada mandheera ee dalka kenya guddoomiyaha mandheera cali rooba oo weerarkan ku xaqiijiyey bartiisa twitterka ayaa sheegay in weerarka lagu dilay lix qof islamarkaana qof kale lagu dhaawacay raba ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka jawaabeen weerarka islamarkaana ay soo badbaadiyeen toddoba iyo labaatan qof oo ku jira oo uu ku jiro qofka dhaawaca ah
hay-adaha saadaasha cimilada ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ay filayaan in roobab dabaylo wata oo isha lagu hayo in ay sii xoogaysanayaan una jihaysanayaan maanta oo khamiisa dhinaca waqooyi ee bahamas halkaa sidoo kalena la filayo in ay saamayso duufaantaasi gobolka florida ee dalkan maraykanka xarunta la socodka duufaanada ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in duufaantan matthew ay wadato dabaylo xawaarahooda lagu qiyaasay ilaa laba boqol iyo shan kilomitir in ay saacaddiiba goynayaan
wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilow marka caruur la yahay caruur mise dhalinyaro marka caruurta dhalinyarada dib igu dhig waa soo gaari doonaa laakiin marka caruurta la yahay haddii caruurtaasi ay waayaan tarbiyadii ay u baahnaayeen iyo xanaanadii waalidka iyo iyo korriinshihii markay waayaan haddii la yidhaahdo ismaamul adinkoo waxaa rabtaan qabta inta badan waxay ku dhacaan inay barnaamijka ku dhacaan oo waxbarashadii waayaan oo darbijiif noqdaan oo markaa wax alla waxay doonaan iska tijaabiyaan oo koolada ay ugu horeyso inay noqoto dee jidkaa bannaan oo meel walba ay soo taabtaan calaashaan cid walba markaa gacantula tegaysa caruurtii wax walba waxay baranayaan mustaqbalkoodii dhibaato ku ah waan garta marka intaasay meelaha joogaanna dhibaatooyin ay isku geystaan mar haddii carruurta ay bannaanka usoo baxaan ay bannaankii joogaan iyagana waa loo geystaa iyana wax loo geystaa waa sidaas marka laakiin haddii ay helaan carruurtaasi marka cid gacanta ku qabata oo waxbarasho siisa adduunkaasoo dhan cirkay jeexi lahayen cirkay jeexi lahayen dee dad badan baa jiro nolosha ka soo bilaabay derbi jief oo qaarkood ha haatan waxaan arkayay nin maraykanka joogo kale milyaneer ah bilyaneer aan idhaahday oo lacag badan haysta ilaah u dhiibay wuxuu ahaan jiray derbi jief laakiin nolosha xilli dambe ayuu ka bilaabay marka nolosha eh, dad badani qaarkood ba waxay u arkaan da-do kale inay caqabad tahay oo ilmihii haddii uu labaatan jir meelaha gaadho inuu inuu isleeyahay waqti badan baa kaaluma hadduu soddon jir gaadho hadduu afartan jir gaadho hadduu ku- hadeer tusaale ahaan mid ka mid a shirkadahan ugu waaweyn dalkan maraykanka oo kale nin aasaasay ilaa lixdan jir markuu ahaa faqiir buu ahaa marka ma daalin lixdan jir markuu ahaa ayuu meherad yar u furtay ay isugu tatoostay oo uu ku iibiyo digaaga iyo waxyaaba noocaas aad iyo aad laakiin waxaa lagu leeyahay jab iyo halaag oo dhan ninkaas uu soo dhameeyey tallaabo walba uu qaada wuu ku fashilma Wuu ku laakiin fashilmay.
wuxuu go-aan ku gaaray inuusan daalin Inaan oo saadaalin.
mar uun gaari doono meesha Mar uu uu socdo gaadhin. deedna laakiin lixdan jir markuu ahaa labaatan sano keliya caadi uu shaqeeyey ilaa siddeetan jirka wuxuu dunida ka dhintay iyada oo koono walba oo dunida ah adeegiis uu joogo ilaa iyo haddana dukaankii la galaba ilaa oo- hadda dukaankiisiina uu furan yahay Aad oo iyo aad.
billions billions ma garanaysa haddana lixdan jir buuna ku bilaabay een, fursadda ganacsiga Wow. marka waxaa la leeyahay een, ha daalin haddaalin waa intaad socon karto soco inta nafta kugu jirto qaar ka mid a culimadan dunida ugu waaweyn Ha.
qaarkood afar nin ka mid a afar iyo siddeetan ayuu waxbarashada ku bilaabay lix iyo sagaashanna kutub badan buu qoray
sheeko culus ah, marka een, dhalinyaro ku sugan magaalada boosaaso oo nolosha markii hore ka dhacay ayaa hadda jaamacada halkaasi ku dhigta ismaaciilo waryaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaarkood la sheekaystay Eh, cabdirasaaq ibraahim cabdi eh, ninka sharmaakaa saaxiib baa wada tihiin eh, isku gruub baa ahaan jirdheen iminka ilaa iminkana waa wada socotaan Eh, waxaan ku hormarayaa arinta eh, waagii aad eh, derbijiifka ahaydeen maxaa is oran kadhaa eh, taariikh ama xasuus bay kugu reebta xaaladdan waagii hore ku sugnaa iyo tanaa hadda ku sugnahay faqri dheer baa u dhexeeya tanaa hadda ku sugnahay waa barwaaqo iyo bashbash Een, xaaladdan waagii hore ku sugnaana waa xaalad xun aan hadda halkan lagu sheegi karan bay ahayd oo adugu dhib iyo dhibaatay dhaawacba intaba aan isla soo gaadhnay hadda taan ku suganahayna waa waxbarasho iyo diin iyo tabac bay ku jirtaa Eh, dad badan baa ku dhagaysanaya waxaa u fasirtaa xaaladii hore ee aad ku sugnaan jidhay Eh, maxaa dhibaato ah maxaase qaban jidhay horta waxyaalaha aan qaban jiray waxaa ka mid ahaayeen sida kooladoo kale een, dar- daraagiska iyo waxaas aan isticmaali jiray maalin maalmaha ka mid a anoo aaggaa waqda jooga anoo cabsan oo daroogada iyo waxaa isticmaalaya jismigaygu markaa uu maqnaa jismi xaadir qalbi qaayib baan ahaa jismigaygu uu maqnaa qalbigaygana waa joogay keliya meeshaan mid baan isku feedhnay kii dhalu qaatay wiigu- madaxaygaga dhuftay anna mindi waxaan minda carabiyaan watay minda carabidii waan ku dhuftay marka anigii isagiina islaa isbitaalka weyn baa nala geeyey meeshaana lagu soo toltolay markaan saa u soo baxnayna isla markiiba gacantaan isu dhiibni waa iscafinni marka xeerkaasaa u yaallaa raggaasu hadday wax isku dhuftaanoo ay dhaawac isgaarsiiyaan hadda bal waran hadda waxbaa barataa eh, college baa ku jidhaa Eh, xaggee wax ku marayaan hadeer hadda kuleeshkaan dhigtaa een- een shaqaalaana ka ahay waxbarashadeeduna waa qur-aankana waa dhameeyey jaamacadna waan gala Ha- xaaladeedu waa heer sare hadda Eh, ugu dambeyntii eh, sharmaark eh, dhallinyaro badan baa ku dhegaysanaya maxaa oran lahayd Een, horta waxaan dhihi lahaa een, dhallinyarta dhegeysanaysa een, waa dhallinyar soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay een, waxaan kasoo hanuuna waayo shalay isku mid baanu ahayn dhallinyarta hadirtaan waxaan la hadlayaa derbijiifka ah koolo dhuuqa ah een, aan dadka haysan oo magaaladaasi een, maxaan ku dhahdaa isku dilayo Een, shalay aniga iyo ayaga isku mid baanu ahayn laakiin hadda isku mid manihi because een, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun qofka aqoonta leh iyo qofkaan aqoonta leh isku mid maahan een, mid walba waxaa sareeya qofka aqoonta leh Een, waxaan leeyahay marka meeshaasi ka soo hanuuna waxaasi waa wax xun weyaanin waa wax qurana weyaanin mustaqbalkeedii ma fiicna Een, ayatinkiina dambe uma fiicna waxaan leeyahay meeshaasi kasoo taga Een, waa iga waano Een, insha allahu haddii aan maanta awood aan u lahaan lahaa een, anigu dhammaan waxa koola caba iyo waxa derbijiif sheegta waa wada aruurin lahaa dhowr college baan u furi lahaa insha allah laakiin awood laakiin waan yeelan doonaa waa hamigeyga hadduu ilaah yidhaaho dhalinyar kasta oo soomaaliyeed een, ma arki karo runtii aad baan ugu naxaa because anigu waxa isoo maray baan ogahay een, dhibaatada aan ku soo maray marka waxaan leeyahay dadka walaalahayga dhalinyarta ah in een, waxaas ay ka soo haduunaan een, meelaha waxbarashada ah, fursadooyinka dadka een, waxbarashada loo abuuro inay ka faa'iidaystaan waqtigooda ay ka faa'iidaystaan waqtiga sayf yaal baa layidhi een, waqtiga waa sida seeftii oo kale marka waxaan leeyahay waqtigeena ka faa'iidaysta meeshaasi ka soo dhammaada wax qurana weyaanin idinma fiicna mustaqbalkiina iyo aytinkiina uma fiicna ka soo dhammaada baan leeyahay walaalayaal waa mahadsan yihiin nimankaasi dhallinyarada ah ee cabdirasaaq ee ibraahim cabdi iyo sharmaarke cabdi cali oo ka mid ahaan jiray ee dhallinyarada magaalada boosaaso ee koolada dhuuqi jiray balse hadda ah niman arday ah oo waxbartay kadib markii kolleej ku yaalla magaalada boosaaso ee lagu xareeyey ee waan idiin mahad celinaya labadiinaba mahadsanid
dhallinyaradaasi waxaa la sheekaystay iyagoo jooga magaalada boosaaso wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ismaciil maxaa kaaga baxa waxay iga baxay dadaala xaaji cabaas u gaadhaa noloshooda inaanay lahayn meel lagu nagaado ee ay hadba maalintaa halkaad joogtid iyo halkaad uga dhaqaaqdid ay ku xidhan tahay mataqaanaa waxaa la yidhahdaa qofka goormuu jabaa Hmm.
markuu quusto absolut marka waa inaan la quusan quustu waa niyadda ha waa niyadda marka Laakiin haddaad haddaad- maalintaad niyad jabto Mm.
oo tiraada waxaas ma qaban kartid markaasaa lagu yaabaa inta ka horreysa waad gaari kartaa
duur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada gaalkacyo qaar ka mid a dhallinyarada ku nool ayaa hirgeliyey goobo lagu xanaaneeyo caruurta wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo dhallinyaradaas la kulmay ayaa warbixintan ku eegaya dhallinyaro dhowra oo isu tagtay ayaa ku guulaystay hirgelinta xarun lagu xanaaneeyo carruurta taasi oo noqonaysa tii ugu horreysay oo dhallinyaro is abaabushay ay ka hirgeliyaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug yurub cabdulqaadir cali waa gabar dhallinyaro ah kana mid ah aasaasayaashii xarunta waxa ay v o e da uga sheekeynaysaa sababta ku dhalisay hirgelinta xaruntan sababta loo aas-aasa waxay ahayd een, ciyaalka gobolkeenaan ku nool waxaan degannahay een, gobol dhib badan een, ciyaalku badanaa waxay iska yihiin derbiga jiif een, waxay u badan yihiin faroojo een, waxay u badan yihiin inay hallaabaan marka waxaan ku tashanay oo istusnay ciyaalka gobolka iyaga kasoo baxay maadaama aan nahay dad gobolka u dhashay een, ayna noo muuqato baahidii gobolka aysan jirin in cid ka fargarayn kartaana inaan isku dayno wixii gobolka aan ka qaban karno ra'yiga iyaguna tusay een, inaan ku badbaadino ciyaalkaas akhlaaqiyaadkooda iyo diintooda iyo tarbiyadooda iyo caqiidadoodaba Een, waxaan u aas-aasnayna waxay ahayd een, fikir ka dhex yimid urur markaas ay ku midaysnaayeen een, gabdhaha ururka dhallinyarada gobolka mudug oo anigu aan ka tirsanaa Een, waxbarasho badan oo dumarka kaliya ayaan samayn jirnay markii aa- iyadoo aan fiirinay baahida loo qabo in een, dumarka waxbarashadooda laga dhiso ayaa waxaa nooga soo dhex baxday baahi ah caruurtuna inay u baahan yihiin inay waxbartaan gobolkeenana aysan lahayn meel xadaana oo caruurta lagu xadaaneeyo fikirkaas waxaan isku keenay anagoo sagaal gabdhood ah oo dumar kaliya ah baan isku keennay waxaa muddo badan baan la soo jiitamaynay xarunta xanaanada carruurta mar aan booqday waxaa ku sugnaa carruur fara badan waxaana si wada jira ay u wada qaadayeen waxyaabo la baray
ardayahay wax barta wax wanaagsan barta waalidkii wax u barta wax wanaagsan u barta ardayahay dadaala darustaw dadaala dibyaa loo arinin dabin yaa la macalimad welis cismaan nuur waxa ay ka mid ahayd macalimiinta xarunta waxa ay iiga warantay sida ay u aragto waxbarista carruur aada u daayar Een, dareenkayga aad ayuu ugu faraxsan yahay oo aan maaragtay dareemaya aniga oo macalimad oo ah oo dumar ah masana dadka aan waxbaraya ay yihiin ilmo sideedana een, ilmaha macalin waxaaba ugu sii habboonba hooyada ama qofka dumarka ah waayo ayada ah mar walba waxay tahay macalimad haddii ay koriso iyo haddii een, macnihii ay een, sida tan oo kaleeto oo roodda dulhitaaya sida aan macalimiinta uga nahay oo macalinimada nolokugu qaatay oo kaleeto een, aan macalin uga noqonayno marka aad iyo aad ayaa dareenkaygu ugu faraxsan yahay een, shaqadan
macalin welis maxaad u dhigtaa adiga maadada gaarka ah ama ee qaybtaada gaarka ah ee waxbarashada
aniga een, ma- maadaama aan ka mid ahay macalimiinta een, wax- maadada gaarka aan u dhigo waxay tahay tarabiyatul islaamiya ilmaha meeshaan waxaan ku barnaa diini iyo tarabiyada iyo in macnihii marka waxaan aniga u dhiga waxay tahay tarabiyada iyo akhlaaqiyaadka hirgelinta xarun lagu xanaaneeyo carruurta waa fakar ay dhallinyaro dhowra isu keeneen hase ahaatee xarunta waxaa waxbarasho barbaarin ah hadda ka hela carruur gaaraysa boqol iyo konton yurub ayaa ka sheekeynaysa marka carruurta loo keeno waxa ay baraan
ciyaalka waxay iskugu jiraan een, cabdiwaaxid oo laba nuuc ciyaal waa ciyaal aada u dayar xadaana horta markii la yidhaahdo waa ciyaar iyo in loo sheekeeyo ciyaalkii ciyaalna waa ciyaalka naloo keenaana wa- walow aysu gobolkeena ka jirinin macnaha xadaana naga aqooni waalidku markuu rabo inuu ilmaha kuu keensado wuxuu rabaa inaa wax u bartid hooyaa waxay kuu keenaysaa cunug saddex jir waxay ku leedahay waxaan rabaa in qur-aan la ii baro annaguna waxaan isku dayeynaa inaan ka dhaadhicino een, xadaano waxa ay tahay iyo hadafkeedu waxa uu yahay ciyaalka dhowr siyaabood baan u fiirinaa da-da aan qabanno waxa weeye saddex jir baa u yar waxaana u weyn hadda maadaama hadaf weyn ay leedahay oo xadaanadii aan ballaarino oo ay tahay ilaa dugsi hoose dhexaan ka damacsannahay waxbarasho aasaasiya oo qur-aanka cunugu ilaa uu ku dhammeeyo maadaama aan saas ka damacsannahay ayaan waxaan qabanaa cunuga saddex jir ilaa sagaal jir baan qabanaa cunuga markastoo naloo keeno saddex jir wax ma baran karo laakiin waxaa la baraa nashiidooyin baa loo shidaa waa la ciyaarsiiyaa waa loo sheekeeyaa waxyaabaha xunxun oo afkiisu qaban lahaa ayaa laga tiraa Een, akhlaaqyaadkoo kaleetana waan ka dhisnaa cunug markuu cunug shan sano gaaray ama cunug shan sano dhaafsan uu yahay waxaa la marsiiyaa manhajka xadaanada cunuga kowa marka naloo keeno diinta islaamka sida ay qabto waxaa u horeeya ciyaalka in tarbiyada islaamka la baro Een, waxaa la baraa ciyaalka qaabka loo fadhiisto Een, cuntada gacanta lagu cuno kaleeto gacanta aan cunada lagu cunin oo la iskaga dhaqo saxarada iyo waxyaabahaas cidiyaha een, gacanta la iska- in laga jaro ciyaalka Een, in ciyaalka ay micnihii dad nadaafsan ay yihiin waxaa la baraa ducooyin badan musqusha markii la galahay ducada la akhristo marka laga soo baxayo la akhristo cunugu xadaanada manhaj qoran bay leedahay oo dhammaystiran markuu manhajkaas ka gudbo wuxuu u gudbaa oo lix sano uu gaaro wuxuu u gudbaa qur-aanka kariimka ah dhalinyarada dhammaysata waxbarashada ee dalka aan bannaanka uga bixin ayaa samaynaya hal abuuro ay isleeyihiin ka faa'iidaysta bulshadana uga faa'iideeya hase ahaatee qaar kale oo dhallinyaro ah ayaa qaba inaysan jirin eh, fursad ay ka helayaan gudaha dalkooda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin saqaashay dee dhallinyaradii baa la xanaanayn waxaad moodaa adeegyadii meelahan laga heli jiray Ah, qaar badan oo ka mid a xitaa hanaanka waxbarashadu inuu soo bedelayo meelo badan waa baahidaa keenta ismaaciil Baahidi waa waa baahida hooyada hal abuurka iyadaa ah baa layiri marka mar haddii baahidii timaado markaad wax u baahataad wixii raadisaa marka ilaa aad u baahato maadaa raadinaya absolute maxaad inoo haysaa saaka dhinacii heesaha ayaan markan ismaaciil u jallaacaynaa Een, intaan kenya joogay Hmm.
waxaan maqli jiray een, qowmiyad ka mid a qowmiyadaha afrika dega Hmm.
adduunyada meeshay ku arkaan lo hay waxay yidhi- waxaa la yidhi ayagaa sheegta waxay dhahdaa annagaa iskale Lo- Hey.
caalamka meeshay ka joogtaba Hey.
annagana laga qaatee naloo soo dhacay.
inaguna geela ma sheegna
waa lagugu qabsanaya adiga marka waxaan taas ula jeedaa hadda een, xoolaha la kala sheegta maahayne heesta aan soo wado hay waa fanaanka axmed cali cigaal axmed cali gabar cigaal iyo hadda aanan Hussein.
magaceeda afka ku dhufanan waxay dhihi jirtay Hmm.
cajalad uu cigaal ku duuban yahay qof alla qofkii haya anaa iskale ha ogaado marka codka axmed cali cigaal iyo heesta garqaada jacayl iyo how ayaan markana dhegeystayaasha kusoo dhaweynaynaa
ilkahayga raarino ciilkahaygu gaaxin ama taanu gaystee aan gudayn nabalka ama taanu gaystee aan gudayn nabalka igu haadinayse dhibkan qaabo bargaarse ama taanu gaystee aan gudayn nabalka ama taanu gaystee aan gudayn nabalka igu haadinayse dhibkan qaabo bargaarse garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya lama galay tagtee dhibkan qabo bargaarse ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya ama taan garawshiyo gargaraanka sugaya lama galay tagtee dhibkan qabo
ismaaciilow aan u soo noqdee dulucda gabadha tiri cajalad ama hees u cigaal qaado cajaladday ku duubanta aniga iskale Armin calaashaan- Ostad.
calaashaan aad bay u taageersan tahay oo cigaal lagama soo gaaro Aya.
marka waxaan ka baqay in haddii tiraahdo cajaladaas tan idaacadda xagee ka keentay idaacadda inayna qabsato suninku lahaa inayna qabsato may marka annagaa hore.
u saarsaarayna xitaa rikoorkii bateri kama rabo ama koronto kama rabto marka si bilaasha ku waa inay dhegeysa halkaa marka waa inay ku nasiibsataa ay aanay ka yar fogaanin barnaamijka dhallinyarada oo kale waxaa laga yaabaa marmar inay ka dhexesho aad iyo aad aad iyo aad weli halkaad la socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o maxaa noo xiga ismaaciil haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee caalamka sanadka lagu qaban doono waddanka ruushka kulamada ilaayo hadda la ciyaari doono ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah qaaradda yurub oo kale gruubka d waxaa wada ciyaari doona waddamada austria iyo wallis ireland waxay la dheeli doontaa dalka georgia moldova iyo serbiya ayaa sidoo kale dheeli doona gruubka g waddanka macedonia iyo israel ayaa dheeli doona kulanka xiisaha badan ee gruubkaasi jiisa wuxuu yahay italy iyo waddanka spain oo iyagu wada dheeli doona dalalkaasi spain iyo talyaaniga ayaa waddanba waddanka kale wuxuu doonayaa in uu ciyaar fiican soo bandhigo iyadoo xulka waddankaasi spain ay doonayaan inay ka harsadaan xulka dalka talyaaniga kadib koobkii euro ee waddanka faransiiska lagu soo gebagabeeyey oo waddankaasi talyaanigu ay ka adkaadeen xulka dalka spain xulka dalka albeniya ayaa la dheli doona xulka dalka lichtensen iyadoo gruubka aina ay ku wada ballansan yihiin dalalka iceland finland kosovo iyo croatia ayaa dheli doona turkiga iyo ukraine ayaa sidoo kale ballansan dhinaca iyo latin americana ecuador ayaa la ciyaari doonta xulka dalka chili uruguay ayaa la ciyaari doonta xulka dalka venezuela halka paraguay iyo colombia ay ballansan yihiin kulan xiise badan wuxuu yahay brazil iyo bolivia oo wada dheeli doona beru ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka dalka argentina oo uu ka maqan yahay ciyaaryahan leonel messi oo dhaawac ahaan uga maqan dhinacayo asia south korea iyo qatar ayaa dheeli doona china waxay la dheeli doontaa xulka dalka syriya usbakistan iyo iiraan ayaa sidoo kale ballansan gruubka b jabaan wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka ciraaq isutagga imaaraadka carabta iyo tailan ayaa dheeli doonaan sacuudi arabiya iyo austraaliya ayaa sidoo kale ballansan sidoo kale waxaa la dheeli doonaa isreebka koobka qaramada afrika oo gaana iyo uganda ayaa ballansan maalinta berita sagaalka oktoobarna kongo iyo masar ayaa dheeli doona halka siddeedda oktoobar ay dheeli doonaan burkina faso iyo south africa senegal iyo cab verd ayaa sidoo kale wada ballansan gabon iyo morocco ayaa dheeli doona mali iyo africos ayaa kulan xiiso badan wada ciyaari doona gruupka b zambia iyo nigeria ayaa dheeli doona algeria iyo cameroon ayaa wada ballansan oo ciyaari doona jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo libiya ayaa kulan xiiso badan sidoo kale ah kulankoodaasi tunisia iyo geni ayaa wada dheeli doona dhegaystayaal kulamadaas waxay ka tirsan yihiin isreebka koobka afrika dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararka ugu dambeeya dhinaca ciyaaraha markii dhoweed cashayda waxaad soo qabatay axmed cali cigaal Ay, hees aan duugobinna waan kasoo tuuray sooma heesaan duugobin gar qaado jacaylo Waa xitaa anoo- heesaan dhicin maba dhacdaba anoo anoo aan heesin baa laga yaaba inaan heesi gaadhin laxanka ku qaaday laxanku inuu ku qaado Ay.
haatan waxaan soo qabanayaa hees ay kale oo suuban la yidhaahdo suuban suuban weli waa hees aan soo marin heesta ismaaciil xagee kasoo saar heesta fanaankii ku luqeynaya cumar aadan baa la yidhaahdaa cumar aadan welibana kaban baa lagu tumayaa waaw bal heestaa dhegaystayaasha maanta aynu saaro
nafu jacaylsa iyadoo seeran salasho burdadan seexan afka cuna saarino soman sababtaad leedaho safan garabna kaa suugiyaad siisan sidriga maad geli lahayd suuban garabna kaa suugi miyaad siisan sidriga maad geli lahayd suuban mise socaad odhan lahayd saacan garabna kaa suugi miyaad siisan sidriga maad geli lahayd suuban mise socaad odhan lahayd sababtaad leedaho safan garabna kaa suugi miyaad siisan sidriga maad geli lahayd suuban garabna kaa suugi miyaad siisan sidriga maad geli lahayd suuban mise socaad odhan lahayd saacan garabna kaa suugi miyaad siisan sidriga maad geli lahayd suuban mise socaad odhan lahayd saacan
codkaasi cumar aadan iyo heesta suuban waxay gebagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo caasha cudi anoo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh nafaad gelisay oo suulsan kusuntato adiga ku seeman dumarna kaa socato seegan sunti jacayl leefkayoo saaqan umarna kaa